ciidamada dawladda iyo kuwa amisom oo iskaashanaya ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay deegaana hoos yimaada degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo horay gacanta ugu hayeen ururka al-shabaab deegaanada ay maanta la wareegeen ciidamada dawladda iyo kuwa amisom ayaa kala ah ceelbaraf iyo caadley waxaana jirta deegaano kale oo ka tirsan gobolka oo toddobaadyadii ugu dambeeyey laga qabsaday ururka al-shabaab haddaba shir jaraa-id oo uu maanta magaalada muqdisho ku qabtay abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cali baashi maxamed ayuu ku sheegay in maanta ay farxad weyn u tahay inay la wareegaan deegaano ay ka arrimi jireen ururka al-shabaab waxaana ka hor inta aanu soo hadal qaadin deegaanada ceelbaraf iyo caadley uu ka warbixinayaa ilaa toddoba tuulo oo hoos taga deegaanka biyocadde oo ay ciidamada gacanta ku dhigeen maanta waa maalin farxad gaar ah noo leh haddii aan nahay xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaanba ummadda soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom oo isbahaysanaya oo baryahan howlgal ka wadee gobolka shabeellaha dhexe oo cadowgu si aada ugu joogay waxaa ilaahay mahadii ah in laga sifeeyey inta badan tuulooyinkii iyo meelihii ay ku sugnaayeen muddada dheer tuulooyinka marka hore laga sifeeyey waxaa ka mid ah dhowr tuulo ilaa toddoba tuulo oo ku wareegsan meesha la yidhahdo biicaddo oo tuulo si fiican u weyn ah oo meel ganacsi ah oo meel dadku ku badan yahay xoolaaley ah tuuladaas iyo maaragtay agagaarkeeda tuulooyinka ku jira waa laga sifeeyey taariikhdii markaa laga sifeeyey waxay ahayd kow iyo tobankii bishii hadda aan ku jirnay oo bisha labaad ayaa laga sifeeyey intii kabacdina ciidamadu waxay isku diyaarinayeen inay howlgalkooda sii ballaariyaan kuna sii fidiyaan deegaanka ceelbaraf iyo caadiley agagaarkaas oo dhan abaanduulaha ciidanka xoogga dalka ayaa qeexay in howlgalkii maanta ay ku qabsadeen deegaanada ceelbaraf iyo caadley waxaana uu tilmaamay in howlgalkan loogu magac daray bayaankii koowaad ee dib u sifaynta ururka al-shabaab waxaana uu xusay inay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ilaa inta ay ka xoreynayaan guud ahaan gobolka maantana waxaa ilaahay mahadi ah in ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo amisom ay ku guulaysteen inay ka sifeeyaan ceelbaraf iyo caadiley iyo agagaarkooda oo dhan inay cadowgii urus ka sifeeyaan oo ummadda dhibaatada iyo maaragtay hagardaamada iyo dhaqaala la-aanta iyo cabsida ku beeray ummadda soomaaliya o dhan waan ugu hambaliyeynayaa guud ahaan gaar ahaanna dadka deegaanka degan oo dhibaatada badan ay soo marsiiyeen cadow waxaan howlgalkan waxaan ku magacaabaynaa bayaankan waa bayaankii koowaad oo dib u sifaynta ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo amisom ay ka wadi lahaayeen gobolkaas waxaana sii wadi doonaa haddii alla idmo bayaanka iyaga labaadna waxaan kusoo saari doonaa meelaha kale oo laga sifeynayo ugus iyo ragga ka dhe oo maaragtay dadkaas oo ummadda soomaaliya dhibaateeyey deegaanada caadley iyo ceelbaraf ee ciidamada dawladda iyo kuwa amisom maanta gacanta ku dhigeen oo hoos taga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ah dhul ay degan yihiin dad xoolo dhaqato ah waxaana ay ahaayeen meel ay saldhigyo muhiim ah ku lahaayeen ururka al-shabaab dhinaca kale caadley iyo ceelbaraf ayaa horay uga go-doonsanaa deegaanada kale ee gobolka shabeellaha dhexe maadaama ay al-shabaab maamulayeen waxaana la wareegista deegaanadani ay muhiim u tahay ciidamada dowladda federaalka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho